xilli maalmihii lasoo dhaafay ay dagaallo culus ka socdeen magaalada cerigaabo iyo xarunta gobolka sanaag islamarkaana u dhexeeyey maamulka la magacbaxay s c iyo somalilan ayaa waxa ay taasi sababtay barakac xoogan dagaalada ka dhacay cerigaabo ayaa lasoo warinayaa in ay ku barakaceen in ka badan afartan iyo saddex kun oo ruux kuwaasi oo u qaxay baadiyaha magaalada dadka barakacay ayaa wajahaya xaalado adag oo xagga nolosha ah waxaana marka iyaga laga yimaado jira dad ku dhintay dagaalada oo ay ku jirtay gabadh yar oo dhowaan ka qalin jibisay madarso ku taala magaalada cerigaabo dadka barakacayaasha ah ayaa hadda lasoo warinayaa in aysan haysanin wax ay nolosha ku ceshadaan islamarkaana uu maamulka somalilan go-doon xoogan saaray maamulka isku magacaabay s c khaatumo ayaa dhankiisa sheegay in ay dadka magaalada cerigaabo ay weli kusii qaxayaan meelo ka fog magaalada cerigaabo sidoo kale warbaahinta ka howlgasha gobolkaasi sanaag ayaa sheegay in dad badan oo shacab ah ay halkaasi ku dhinteen kuwo kalena uu soo gaaray dhaawacyo halis ah waxaana weli ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa s c khaatumo ay isku hor fadhiyaan magaalada cerigaabo iyagoona isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan magaalada cerigaabo ayaa hadda ah mid ay xaaladeedu kacsan tahay islamarkaana ay weli ka socdaan dagaalada midda ugu daran ayaana ah shacabka muslimiinta ah ee lagu garaacayo madaaficda ay isku adeegsanayaan haddaba wararkii ka soo baxa dagaaladaasi ceerigaabo waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeena iyo barnaamijteena insha allah